warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulantii wacan qodobada warka xilligan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay inuu xaqiijin doono ammaanka kenyaanka xogeyaha guud ee ururka s g s cabdullah muumin oo xabsiga laga sii daayey wararka caalamkana waxaa ugu waaweyna ruushka oo sheegay inuu khasaare xoogan gaarsiiyey ciidamada dalka yukrain intaasina waa qaar ka mid a qodobada warka ugu doorka roon waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiyo tobanka bisha tobanaad ee labada kun labiyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa wacad ku maray inuu soo afjari doono falalka naxariis darrada ah ee ku tilmaamay ay ku kacaan booliiska isagoona sheegay inuu dhaqangelin doono dadka la la-yahay kuwaasi oo lagu tilmaamay in ciidamada ah booliiska si sharci darro ah ay wataan madaxweyne ruuto ayaa xaddi sheegay maruu ka qaybgelayay kulan ka dhacaya garoonka kerijo greenes maamulka kerijo in maamulkiisi ay ka go-an tahay inuu sare u qaado ammaanka guud ee dalka si loo sugo ammaanka muwaadiniinta kenyaanka ah waxa uu sheegay in dhibaato ay ka soo gaarto gacanka xaqdaran waxauu si gaara u tilmaamay in meydadka laga helay webiga caanka ee yaala ay tahay qaar ka mid a sababaha ay dowladdiisa u doonayso inay wax ka qabato isagoo muujinaya sida ay uga go-an tahay inuu wax ka qabto daliilka ka baxsan sharciga ayuu yidhi madaxa dowladda inuu amar ku bixiyey in la kala diro qeybta adeega gaarka ee waxda dembibaarista s s u-da waxaa la filayaa in maxkamadda la soo taago nin loo haysto toogashada waa sarkaalka ilaalinayay iidha odhiinga oo la xiray ciidamada booliiska ayaa magaalada looreed ee ismaamulka waasingiisho ku xiray ninkaasi looga shakiyey inuu toogasho ku dilay sarkaal ilaalo u ahaa marwada hogaamiya isbeysiga azimiyo mama ida odhinga dilkan ayaa waxa uu si gaara uga dhacay magaalada kisumu tuumanahan ayay shalay qabteen saraakiisha ammaanka waxaana lagu magacaaba collins owlo okundi wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale la helay bastoolada la rumaysan yahay inuu adeegsaday dilka sarkaalka taliyaha booliiska ee gobolka nyanza karanja mwiruri ayaana xaqiijiyey xariga eedeysanaha waxa uu sheegay in lagu hayo elooreed balse loo gudbin doono kisumu si maxkamadda loo soo taago collins ayaa ku eedeysan in habeennimada ay jimcada soo gelaysay uu bastoolada ka dafay baaragga jaraha ka hor inta uunan toogan waxauu sidoo kale halkaasi ee ku dhaawacmay haweeney iyo qof kale oo ragga oo ay baarag wada socdeen
star f m ka dhagayso garbaharey mawjadda ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatanna soomaaliya xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda suxufiyiinta soomaaliya s j s cabdullah muumin ayaa qaab damiina xabsiga lagu soo daayey kadib muddo lix maalmooda uu u xirnaa hay-adda amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed maxamed cabdulwahaab oo ka mid ah madaxda ururada saxaafadda ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay soo deynta cabdullah mu'min wuxuuna sheegay in damiinkan u ahaa muddo afartan iyo shan cisho ah ay kadib ogaan doonaan halka kiiskana u jihaystay cabdullah mu'min oo lagu xiray garoonka aadancadda xilli uu doonayay inuu garoonkaasi ka dhoofo ayaa la soo taagay maxkamadda gobolka banaadir ee magaalada muqdisho iyadoo dacwad oogayaasha ay sidoo kale sheegeen in kiiskiisuu sii socon doono ururada warbaahinta gudaha iyo dibadda ayaa xariga muumin walaac ka muujiyey iyagoo sidoo kale sheegay in xorriyadda la siiyo saxaafadda wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaana iska fogeysay kuluglaanshiya xariga suxufigaasi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya biixi imaan cige ayaa shalay furay shir laba maalmood soconaya oo u dhexeeya wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya kulankan oo ah midkii u horeeyey oo wasiir biixi uu la yeelanaya wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ayaa looga hadlayaa qodobo hortabin u leh shaqada shaqo abuurka iyo xirfadaha iyo arrimaha bulshada wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankoodu soo dhoweeyey shirkaasi iyagoo bogaadiyey qorshaha wasiir biixi ku aadan kamiradhalinta siyaasadaha iyo dadaalada taageeraya shaqa abuurka xirfadaha iyo ilaalinta bulshada iyo in la mideeyo howlaha shaqo ee wasaaradda shirkan ayaa warmurtiyeeda laga soo saari doonaa maanta markaa la soo gabagabay iyadoo ay ka qaybgalayaan wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane yuusuf maxamed aadan wasiir ku-xigeenka cismaan libaax ibraahim wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka jubbaland axmed maxamed cali iyo sidoo kale wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland cabdiraxmaan caydiid ibraahim wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabeelle maxamed sheekh cali salaad iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed cabdiqaadir cumar cabdulaahi baasto wararkii kale ugu dambeeyay dhanka caalamka waxaa ka mid ah saraakiisha dalka turkiga ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimid dalka giriiga ku saabsan in dalka turkiga uu si qasab ah ugu diray dalka giriig ilaa iyo sagaashan iyo laba tahriibe oo qaqaawan islamarkaasina ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed has ahaatee mas-uuliyiinta turkiga ayaa warkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid been abuura iyagoona ku eedeeyey dalka giriig inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta ruushka ayaa sheegaya in ciidamadooda ay dagaal xoogan la galeen ciidamada ukrein isagoona sheegay inuu khasaare xoog la gaarsiiyey ciidamada ukrein oo isku dayay in ay qabsadaan koonfurta ee dalkaas uu ka haysto ruushka ciidamada ruushka ayaa waxay sheegeen inay haystaan halkii ay ka qabsadeen ciidamada ukrein aysan waxba iska bedelin gobolka ee qarsoon waxay intaasi ku dareen in khasaare aada u weyn ay ka soo gaartay dagaalku ka wada gudaha ukrain ciidamada dalkaasi